qolada horta aniga magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed aadan gaas anugu horta business aan ku shaqeysto waxaa weeye waa taxi awal mara marka labaadna waxaa weeye dadka soomaalida hoota meesha nabadgelya ku haystaan nabadgelyada ka sokow dad oo business ka furta way jiraan sida maqaaxiyaha muxuaha supermarketyo dhalinyaro badan oo ka furatay baa jirta awalna meesha taalibu tibin kadibna ayagu business ka samaystay alxamdulilah si fiican bay ugu shaqeysaa ma garata aniga maxamed aadan gaas ahaana waxaan ku shaqeystaa gaari taxi ah gaarigaas waxaan u shaqeeyaa marka soomaalida oo ka yimaada ama dibada ka yimaadeen ama masar gudaheeda ha joogeen oo waxbarasho a u joogeen horta sidaa weeye ma garatay nolosha ka jirtaa masar ma garatay waata adiga hadda waxaad ku shaqaysaa nooca taxiga soo maa anugu taxi waxaan ku shaqeeyaa nooca la yidhaahdo gaari ama kiya ah hadda laakiin hooyan dan wataa gaari la yidhahdo gaarigaasaan ku shaqeeyaa waxaan u shaqeeyaa mar sida wubarka wubar ahaa qofku asaga nafbu kaa nafku kaa dalbanaya ama masaari ay u soo aado ama soomaaliya ay u soo aado bishii u soo aadan qaadaa dadkaasna dee district u go-aan baa jiro oo wubarku waa wax u go-aan shaqo u go-aan baa jirta saacadaada ku xisaabtamaa marka aanan wubarku shaqeynayn dadka soomaalida abaan waxaan jiraa meelaha dalxiiska gobolada sida sharmasheekh alexandria cayna suqni suways ismaaciiliya dalxiiska ama taariikhiga aban geeya ama sida haramaadka fircoon magarat goormaha hawshan bilowda marka anigu hadda waxaan bilaabay muddo laba sanaa baan ku shaqeynaya waxaana waddanka gudihiisa joogaa saddex sanaya bar waxaana u imid brofes baan u imid brofeska iga waa socdaa waana shaqaysanay in dadka fadhiila addiin keliya qaadan laha magarat
waata arrintan hawsha aada bilowday ka waran nolosha qoyska ma ku dabartaa wallaahi niyow bi awal anigu biil ay igu filan ma qaato biilka aan qaata waxaa weye waa laba boqol oo dollar minxaas saanahay laba boqol oo dollar waa guriga kredisa ma garata marka noloshayda iyo ama daily frutkayga ama noloshayda ugu badan waxaan ka dabaraa waa tagsiga ma garata aniga bishiina kun dollar ama kun iyo shan boqol dollar igu baxdo familigayga waxaan ka sasaarana waa asaga
soomaalidiina inta ugu badan ganacsiga ama dhaqdhaqaaqa aada samaysaan muxuu u badan yahay waddanka masar wallahi dhaqdhaqaaqa soomaalida samaysaniyo waxay u badan yihiin misla kawaanay ku leeyihiin goobacaana geela lugaday ku leeyihiin maqaaxyo waxaa u badan hodheelo wax laga cuna sida hilib geela hilib ariga oo maqaaxida biraal oo kale la yidhahdo dadka qolba joogta iyo cid kasta ay isugu timaado waxay kale oo furan maqaaxyo boobataani ku taala oo sida shaaxa iyo qaxwooyinka suuqsiyaalaadka maqaaxida waa iyaduna sidoo kale qaxwooyinka dhankaa kale aadan qaxwooyinka adu waxay u badan yihin meelado qaxwooyin bay u badan yihiin soomaalida ay leedahay iyo saddex supermarket iyo sita octoobar oo mid qurba soo dae degan yihiin ayagana hal dukaan gabar ku leedahay magarat waata marka ka waran seed ula qabsateen nolosha meesha wallahi nolosha marna waa qabow meesha marna waa kulaal inta haddaan kula hadlayo afartan iyo shan digriibu maraya kulaylku afrikana xilli hore waxaan u jarmaa inaa arka qaado arduaasna waxaan geeyaa iskoolaad baan geeyaa kadibna waan kasoo rawaxiyaa marka kalena wubarkaan galaa marka saddexaadna waxaan galaa habeenkiya soomaalida maaragtay rabta meelaha ay rarabaan baan qaadaa adugu waxaan seexdaa laga afar ata waxaan seexdaa lix saac ma garata
dadka iyagu dhalash ahaan u dhashay waddanka masaarida idinka maadaama soomaalida qaarkood waxbarasho ay ku jiraan qaar ganacsi ay meesha ku leeyihiin sidee baa laidiin soo dhaweeyey wallahi niyo masaarida soomaalidu say yihiin oo kale wey magarat dadaxunna way leeyihiin doo wanaagsanna way leeyihiin sida tusaalahaan haddaan kaaga warramo dowladooda ayaa aad soomaalida u jecel soo dhaweysa laakiin shacabka dividay markii la fiiriyo dowladooda ayaa waxay jecel yihiin soomaalida aada u jecel qofkas ah ciidanka ah ninka wadanka u dhashay intuu oo istaajinaya uu baaraya adiga marku nimaan maxaa tahay marku dhaamay wadankee tahay soomaali baan markaas xasanaasi kuleeyahay sacuud kuleeyahay magarat marka inuuna ku baarin baa dhici karta aniga hadda tagsigoo kale gawaarida marka la baaraya ama la istaajinaya dadwantiyada sida airboortka markaan gelaya oo kale aniga xitaa rusacili ma weydiiso ninka masar waa la weydiinaya ama leysinka waa la weydiinaya ana lama weydiinaya soomaali soomaali leeyahay xasanaas magarata hogaa dowladeeda aad bay soomaalida u jeceshahay laakiin iyo shacab xun oo adu marmar qaarkood tuugaade meel walba dadku isku mid noqon maya magarata dowladeeda aya anaga aada noogu wanaagsan laakiin waa tahay marka idinka fariinta ka ganacsi ta ahaan aad gudbinaysaan maadaama adigu dadkii aad soomaalida afkooda ku hadlayso maxay yihiin wallaahi waxaa anigu ah guddi lahaa masala ahaan anigu aan bixin lahaa wadankaaga hooyo meel ku dhaantaa iyo ma jirto makaras nin Wata.
qof kasta oo soomaali ah ama qof kasta oo maantayso caqli leh inuu ka shaqeeyo amniga wadanka soomaaliya sida soomaaliya dhammaan inteeda maqan iyo intay joogta dhammaan wax loo wada qabsan lahaa wadanka loo dhisi lahaa horumarkiisa iyo shaqadiisa iyo eh, nabadgelyadiisa laga shaqeyn lahaa saasaan talageli ahaan ama masar ha jooga ama maraykan ha jooga ama canada ha jooga ama meel kasta ha jooge Eh, waxaa talagelyadaan oo aan bixinayo wadan qurbaa wuxuu yahay anigu waa arkay in magaranaysaa wadankeen hore waxa noo dhaana ayn jirin oo qof kasta oo soomaali ah oo muwaadin ah oo soomaali u dhashay inuu wadankiisii sida uu ganacsi iyo business ugu samayn lahaa eh, nabadgelyadiisa uga shaqeyn lahaa inuu sameeyo talagelyaqaan u bixinaya